muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariido marlaarag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ahna marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxne aan ugu magacdarnay guursadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada afaraad ee taxnaan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeena cabdalla mukhtaar
يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس الأموي waxaa lagu kunyeeyaa abuu khaalid wuxuu ka mid ahaa raggii islaamnimada soo galay maalinkii furashada maka isagoona ka qayb galay khaswadii xunayn wuxuuna ka mid ahaa raggii uu nebigu xooleeyey oo waxaa khaniimada laga siiyey boqol neef oo geel ah iyo afartan owqiyo oo dahab ah islaamnimada ayuuna rasuulka ku soo dumay wuxuu ahaa ninkan wiilasha uu dhalay abuu sufyaan kuwa ugu wanaagsan waxaa lagu naaneysi jiray yasiid alkhayr markii uu islaamayna wuxuu ka mid noqday saxaabada kuwa ugu khayrka badan intii uu noolaa nebiga salaallahu calayhi wasalam wuxuu waalli uga dhigay deegaan lagu magacaabo taymaa tanina waxay muujinaysaa wanaagga uu saxaabigan lahaa iyo kalsoonida uu suubanaha salaallahu calayhi wasalam ku qabay markii uu bilowday dagaalkii riddada wuxuu yasiid ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu ka mid ahaa hogaamiyaashii loo diray dhulka shaam bartilmaameedkiisuna wuxuu ahaa magaalada dimishiq isagoo meel dhexe maraya ayaa waxaa yasiid ibnu abi sufyaan ka daba yimid walaalkiisa mucaawiyah oo horkacaya ciidamo aad u badan waxaana markii hiriqle uu dagaalka usoo tafaxaytay ay muslimiintu isku raaceen inay ciidankooda hal meel isugu geeyaan booska la doortayna wuxuu ahaa mandiqada alyarmuug markii alyarmuug muslimiintu ku guulaysteen wuxuu abuu cubaydah amiir uga dhigay magaalada dimishiq saxaabiga yasiid wuxuuna sii watay inuu furto magaalooyin ka dhaca dhinaca xeebta si gaar ah jablah iyo kuwo kale yasiid ibnu abi sufyaan ayaa ka hortagay ciidamo ka tirsan ruum oo doonayay inay dib ula wareegaan magaalada dimishiq dhabarka dambe ayaa waxaa uga yimid ciidamo uu wato khaalid yasiidna wuu ka hortagay midna kama fiigin ciidankii cadowga ahaa markii uu khilaafada la wareegay cumar ibnulkhadaab radiallaahu canhu wuxuu faray yasiid in walaalkiisa mucaawiyah uu u diro magaalada qaysariyah ee falastiin si uu u furto gacanta muslimiintana u soo geliyo geeridii abuu cubaydah oo ahaa janankii guud ee ciidanka muslimiinta shaam kadib waxaa hogaaminta muslimiinta loo dhiibay mucaad ibnu jabal markii uu isaguna geeriyooday wuxuu cumar radiallaahu canhu mas-uuliyadda guud ee shaam u dhiibay yasiid ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu sidaas ayuuna yasiid ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu kaalin adag ugu lahaa in islaamka dhidibada loogu aaso dhulka barakaysan ee shaam waxaana laga soo bilaabo maalinkii uu islaamay ilaa geeridiisa uu yasiid ahaa nin daacad u ah diinkiisa iyo ummaddiisa isagoo isgarab taagay khulafadii muslimiinta ee hogaaminayay dowladdii islaamka mucaawiya ibnu abi sufyaan al umawi waxaa lagu kunyeeyaa abuu cabduraxmaan hooyadii waxaa lagu magacaabaa hinda bintu cutbah ibnu rabiica oo soo islaamtay maalinkii fatxu makka isagoo da'yar ayayna ka muuqatay mucaawiya inuu noqon doono qof sha'ni leh waxaana aabbihiisa abuu sufyaan dhihi jiray wiilkaygan madaxa weyn wuxuu mudan yahay inuu hogaamiyo tolkiisa hooyada dhashay mucaawiyah oo maqlaysay hadalkaas ayaa tidhi ma wuxuu hogaamin tolkiisa oo keliya hooyadii ha gablanto haddiiba aanu hogaamin carab oo idil mucaawiya ibnu abi sufyaan wuxuu islaamay maalinkii alxudaybiyah hase ahaatee islanimadiisa wuu qarsaday ilaa maalinkii fatxu makah markaasoo badi reer maka ay soo galeen diinta islaamka بفضل الله المتعال دخل الجيش بدون قتال وبفضل الله المتعال دخل الجيش بدون قتال وبصوت عذب وندي أذن بالصلوات بلا wuxuu ka qayb galay khaswadii xunayn isagoona ka mid ahaa raggii uu rasuulka ku soo ta'liifiyey islaamka oo waxaa khanaa'imta laga siiyey boqol neef oo geel ah iyo afartan awqiyo oo dahab ah furashadii makah kadib wuxuu mucaabiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu u soo hijrooday magaalada almadiina isaga iyo saxaabi kale ayaana la walaaleeyey آخى النبي بينهم يا فرحهم يا سعدهم والله جل جلاله بالحب يجمع شملهم مهاجرون خلفوا كل المتاع خلفهم ومناصرون استقبلوهم بالحفاوة عندهم آخى النبي بينهم wuxuuna ka mid noqday saxaabadii qori jirtay waxyiga markii ay muslimiintu bilaabeen furashada shaam wuxuu abuubakar radiallaahu canhu diyaariyey ciidan uu amiir uga dhigay mucaawiyah isagoona ku amray inuu gaaro walaalkiisa yasiid oo ku wajahnaa furashada magaalada dimishiq furashada dimishiq kadib iyo talada muslimiinta uu la wareegay cumar ibnulkhadaab waxaa la faray in mucaawiyah uu aado magaalada qaysariyah ee dhulka falastiin si uu u furto daar islaamna uga dhigo markii uu qaysariyah gaaray waxay dadkii ku noolaa halkaasi soo xirteen albaabada isaguna go'doomin adag ayuu ku soo rogay waxaana markii dambe dhacay dagaallo adag oo gaalada looga dilay in ka badan siddeetan kun oo qof halka intii soo hartayna ay ka carreen magaalada geeridii walaalkii yasiid kadib wuxuu cumar ibnulkhadaab walaayada shaam u dhiibay mucaawiyah iyadoo la faray inuu sii wado furashada falastiin waxaana uu sulxi ku furtay magaalada muhiimka ah ee casqalaan oo waqti xaadirkan ay yahuuddu gumaysi ku haystaan wuxuu alleha ka raali noqdee mucaawiyah ibnu abi sufyaan ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee muslim ah oo qaada duulaan dhanka badda ah arrintan ayuuna soo bilaabay wakhtigii uu cumar khaliifka ahaa hase ahaatee waa laga diiday markii uu khilaafada muslimiinta la wareegay cuthmaan ayuu bilaabay mucaawiya inuu ka dhaadhiciyo khaliifka duulaanka dhanka badda ah cuthmaan ayaana markii dambe ka oggolaaday wuxuuna xeebta cagkaah ka galay badda isagoo weeraray jasiiradda qubrus halkaasoo boqorkii maamulayay uu sulxi qaatay laakiin saddex sano kadib ayuu ballankii jebiyey mar kale ayuuna mucaawiyah weerar culus ku qaaday gaaladii joogtayna ka dhigay wax uu laayo iyo wax uu qafaasho qubrusna waxay noqotay daar islaam furashada qubrus kadib wuxuu bilaabay mucaawiya ibnu abi sufyaan inuu weeraro magaalooyinkii ruum ee alqustandiiniyah iyo kuwa la midka ahaa tanina waxay saamaysay macnawiyaadkii ruum markii uu mucaawiya si buuxda ula wareegay hogaaminta muslimiinta wuxuu sii anba qaaday futuuxaadka laga soo bilaabo sajistaan oo ah bariga kaabul samarqandi bukhaara alkhayrawaan iyo dhul kaloo ballaaran ayay muslimiintu furteen axdigii uu hogaaminayey mucaawiyah ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu marka laga yimaado geesinimada wuxuu ahaa mucaawiya ibnu abi sufyaan nin dulqaad badan oo deeqsi ah wixii ka dambeeyey caamul jamaacana wuxuu muslimiinta ku maamulayey karti iyo hufnaan islaamkana wuxuu u gudbiyey qaarado iyo dhul ballaaran أمير المؤمنين فدتك نفسي وخال المؤمنين لك السلام صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام
bishii rajab sanadkii lixdanaad ee hijriyada ayuu mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu ku geeriyooday magaalada dimashiq halkaas ayaana lagu aasay allaha ka raali noqdo
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة